aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir waan dhowahay wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab in saakay ay dagaal culus ku ekeeyeen xerooyin askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaan la yidhaahdo sabiid oo u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose istaraatiijina ah oo boqolaal askarta dowladda federaalka ka tirsan ay ku sugnaayeen kuwaasi oo waayihii lasoo dhaafay ay dhagaha u taagnaayeen iyagoo mar kasta filan karay weerar kaga yimaada dhanka xarakada shabaal mujaahidiin maadaama lasoo liqay asxaabtoodii ku sugnayd degmada owdheegle ee gobolka shabeellaha hoose marka saakay mujaahidiintu dagaal bay kula jarmaadeen halkaasi waxaana ciidanka xarakada shabaal mujaahidiin u suurta gashay in laba xera ay weeraraan oo ku taala deegaanka sabiid huunka rasaasta culus iyo kuwa fudud ayaana si weyn haashim in ciidanka mujaahidiinta waxa ay weerar ku ekeeyeen oo weliba qorshaysan oo si nidaamsan loo soo diyaariyey laba xero oo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen amaba ay kaga sugnaayeen deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose dagaalkaasi oo aad u xooganaa ayaa durbadiiba waxa uu allah subxaana wa tacaala guusha ku raaciyey ciidanka mujaahidiinta al-shabaab wararkii ugu dambeeyay ee haddana soo gaaray ee warqabadka kusoo dhacayna waxa ay sheegayaan in si buuxda mujaahidiinta ay gacanta ugu hayaan ulana wareegeen labada xero oo mid ka mid a gudaha deegaanka sabiid ay ku taalay iyo mid kale oo banaankeeda ay ku taalay oo dagaalku uu kasoo bilowday laba xer bay halkaa kaga sugnaayeen midna banaankay ka waardiyenayeen oo gudaha tan kalena gudaha ayay ku taalay marka labadiiba waa la jiiray oo waa la xaaqay marka halkaa waxaa hadda ka dagaalamaya oo rasaas teelteel ah la maqlayaa ciidankii firxaday ee dowladda federaalka kuwaasi oo dhowr jiha kala qabtay marka warka naga cusub waa intaa in hadda aan xaqiijin karno in mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta labada xero ee ciidanka dowladda ay kaga sugnaayeen deegaanka sabiid kuwaas oo kale ah xerada buundada deegaanka baa la yidhaahdaa sidoo kale mid kalena waxay ku taalay banaanka deegaanka marka wixii tafaasiil ah soo kordha insha allah iyo falanqaynta wararkan siday noo soo gaaraanba waxaan kusoo gudbin doonaa hadba tabinta inta ay socoto insha allah waa mahadsan tahay maxamed